السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waxa weeyaan farxad bay ii tahay inaan maanta maxamed cali yuusuf oo aanu saaxiib ahayn halkan isugu nimaadno oo uu xilkan igu wareejiyo walaalayaal waxa weeyaan anigu waxaan ahay nin cusub wax badan odhan maayo waxaan leeyahay waxaan wadaa wax cusub nin cusub nidaam cusub hadal cusub sheeko cusub weji cusub idinkana waxaa idinka rajaynayaa sidaasi la mid runtii hadda waxyaalaha uu ka hadlay doctor maxamed waxaan jeclaan lahaa in la wada maqlaho laba wax oo aanan jeclayn baa ku jira meesha oo lagaga tegey markuu isagu yimina lagu wareejiyey haddana isagu intuu joogay wixii kusoo kordhay lagu wareejiyey oo la yidhaahdo daymaha iyo waxaa la isku leeyahay aniga waxba layguma laha daymahaas iyo waxaas aniga layguma laha dawladdana laguma laha cusub haddaan sheegaya waayo waagii uu yimi maxamed cali yuusuf wixii lagu lahaa oo la bixin waayo afar sano maanta annaguna ma bixinayno haddaan sii sheegaya ha loo sheego kuwii idiin imaan jiray oo lahaa dayn baan leenna hadday shicib ahaayeen iyo hadday hayda ahaayeen nala kuma laha daydu adduunka dayntu hadday shan sano dhaafto rid of baa lagu sameeya ninka ay ka maqan tahay wuxuu ku sameeyaa rid of ma jirto marka waa inay iska hilmaamantaa waddankay gashay shicibka iyo qarankay gashay waxa weeyaan waxay ku leeyihiin qaranka weeye oo qaranka waa inay ku sheegtaan oo abaalmarin ay u tahay hanti ay waddanka gashadeen weeye sida kuwa ariga iyo geela leh midda labaad cumar iyo wasaaraddu waa laba waa la wada wareejiyey sidaanu fahmay waxa weeya cumarow waa isku daraynaa wasaaradda iyo adiga hal baan ka dhigi doonaa haddii rabbi idmo laba anugu ma qaban karo waxaan leeyahay insha allahu waxaynu noqon doonaa oo bilaabi doonaa inaynu system ka raacno sida uu maxamed sheegay cabdiraxmaanna isbeddelka uu keenay wuxuu u keenay in system la sameeyo bulshadu hore uma marto meel ma gaarto wax ma samayso haddii ayan raacin wixii ay dhigatay waayo waxa la dhigay oo la qoray ama dastuur ha noqdo ama nidaam ha noqdo haddaan kala damayntaa la samayn lama gaarayo taargetkii la rabay in la gaaro haddii ma maalin walba hadduu yimaado docka faruur derbi ka dumis wixii haddee ma soconayso guri aad barbar ka dhisayso goorta agga dhista agga laga dumiye haddana kusoo noqon weye meeshii baa taaganta waxa weeyaan waxaan rajaynaynaa inaynu systemka raacno inaynu kordhinno oo aaminno inaynu nahay dad la aaminay bulshaduna ina aaminto innaguna aynu noqonno dad aamina oo wixii lagu aaminay sameeya oo sida sharcigu loo dhigtay ama sharciga loogu maaragtay waafaqsan loogu dhaqmo taas ayaa marka dadku qancinaysa taasay ku yaraanaysaa fadlantu taasay ku yaraanaysaa dayntu haddii kaleeto ma yaraanayso waayo nin haddaa wax siiso ama qolo kale haddaa wax siiso waxa weeyaan dee nin wala waa rabaa dadki waa wada baahanya nin walbana waa imaanaya laakiin haddii wixii la haystay la arko siday ku baxeen systemkay mareen iyo waxa horumar lagu gaaray deen dadku way degayaan waayo wixii dadka u wanaagsani qofna waa u wanaagsan yihiin guud ahaan wixii dadka u wanaagsani qof waa u wanaagsan yihiin haddii iskuol la dhiso dadkoo dhan bay qancisay laakiin haddii qof maanta laba kun oo shin la siiyo waxba ma tarin midda labaad oo aan raba inaan wax yar ka xuso waxa weeyaan ma rabno inaynu mar walba u ahaano hostage wasaaradaha kaleeto oo la yidhahdo wasaaraddaa lacagtii haysata wixii ina soo gala waa inaynu wasaaradaha u qaybinaa mid walba waxa ay leedahay distribution ugu samaynaa sida sharcigu qabo haddaynu boqol dollar helay oo boqolka ay wasaaraduhu ka dhexeeya mid walba shilinkeeda hala siiyo iyadu say u samaysan lahayd iyo ciddii u tegi lahayd iyo ciddii fadlan u qori lahayd iyaday jirta dadka fadlanta loo qorayana dad walba wasaarad baa xukuntay ilo waddanka waa la kala xukumay oo qoloba wasaarad bay hoos tageen wasaaradda ay hoos tagaan waa inay tagaano u doontaan fadlanta waa inay innaga inoo soo doonan innagu waxbaynu qabanay waynuna qaybinay saasay noqon doontaa haddii rabbi idmo waa ku dheeraaday waa soo gaabinayaa waa salaamantiin wassalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu